haatana kusoo dhowaada barnaamijkii hambalyada iyo heesaha waxaa si wada jira inoola socodsiin doona ibraahim xasan daandure iyo cashe ibraahim aadan dhegaysa aboon
waa mar kale iyo barnaamijkeenna xiisaa lahaa ee hambalyada iyo heesaha toddobaadkanna dhambaalka ugu horreeya ibraahino bal la soo qabo waxa uu caashi naga soo gaaray dhambaalka ugu horreeya hooyo xamuro maxamed iyo waxay yidhaahdeen aamina cabdi daahir iyo xuseen maxamed iyo ibraahim kerow iyo mukhtaar sheekh maxamed maxamed macalin cabdulaahi cabdishakuur cabdiraxmaan maxamed sheekh yuusuf jamaal sheekh yuusuf dhammaan asxaabta waxay jecel yihiin inay tahniyad ay u diraan faadimo sheekh ibraahim iyo xuseen sheekh yuusuf oo arooskood uu ka qabsooma bay yidhahdeen wajeer gobolka waqooyi bari kenya ducaduna waa xaggiinay leeyihiin waxaan leenahay arooskaasi ha noqdo kii bashbash iyo barwaaqo lagala kulmo eebanah oo wada kala siiyo owlaad qaar qabta anigana amiin ayaan raacinayaa dhambaalka aan soo qabanayana waxaa lagu soo bilaabay hambalyada iyo heesaha caasho iyo ibraahim waanu idin salaanay marka xiga baa layidhi annaga oo kale ah nuur maxamuud iyo waxa uu yidhi gabadhayda iyo faadimo khaliif maxamed dirir waxaan halkan ka salaamaynaa bay yidhaahdeen hooyo aaminah maxamed laag iyo aabe maxamuud xuseen sooyaan xirsi iyo dhammaan walaalahay oo kale ah buu yidhi deeq maxamuud iyo khadar maxamuud iyo raxmo maxamuud iyo fu-aad maxamuud dhammaan ilmo maxamuud buu yidhi oo kala jooga buu yidhi jigjiga bermiil iyo sidoo kale muqdisho iyo dhuxun iyo awaare iyo gobolada dhexe waxaan filayaa in ay ku dhegaysanayaan waa tahay heesta ugu horreysa caashie dhegeystayaasheenna aan u soo qabanayno waa heestii barqad iyo codkii macaanaa ee faarax guuleed iyo khaliijo maxamedsida tahay biciid balligii daanood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti mamahsida tahay biciid balligii daanood burcosoba ka helay balla xardhaaney bilanti mahade belegu waa adiga farkhadu waa aniga belegu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay belegu waa adiga farkhadu waa aniga belegu waa adiga farkhadu waa aniga ballanku waa kii runtahay geeyadi bureeqay wacadkee habeenayn waboog jacay kuye hadaamqin mayaydaw belahe hadaamqin geeyadi bureeqay wacadkii habeenayn waboog jacay kuye hadaamqin mayaydaw belahe hadaamqin irkoberisamaday helay buuriti daalo oo baarka geedhaha ubaxa u ku badan yahay bidhaanta u ege irkoberisamaday helay buuriti daalo oo baarka geedhaha ubaxa u ku badan yahay bidhaanta u ege bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay bilicdu waa adiga basarku waa aniga bilicdu waa adiga basarku waa aniga ballanku waa kii runtahay yeeyadi bureeqay wacadkii habeenay wabogjacay kuye hadaamqin mayayda u belayay hadaamqin yeeyadi bureeqay wacadkii habeenay wabogjacay kuye hadaamqin mayayda u belayay hadaamqin
waa tahay heestaasi barqad iyo faarax guuleed iyo qadiija qaranjo haddaan taas kaga gudubno xaggii dhambaalada haddii aan ku dhaqno casha waxaan soo qabanayaa dhambaal lagu soo bilaabay assalaamu calaykum v o a gaar ahaan daadihiyaasha barnaamijka muusiga iyo salaamaha baa dhiri waa hambalyada iyo heesaha barnaamijka magaciisa marka xiga bay idhaahdeen tahnida roos waxaa diraya nimco xasan daahir iyo xaawo xasan daahir iyo raxmo xasan daahir iyo ruweydo xasan daahir iyo cabdulqaadir xasan daahir iyo cabdulaahi xasan daahir iyo libaan aadan xasan iyo xasan aadan xasan iyo nasro caynab iyo maryan isaaq cali iyo falastiin khalif yuusuf iyo dhammaan asxaab kaleo fara badan baa la yidhi waxay tahaniyad aroos oo kal iyo laaba u dirayaan arooska iyo aroosadda boqorkii boqoradda baa la yidhi nuurto daahir ibraahim iyo sulaymaan xasan baruuke arooskooda uu ka dhacay magaalada baydhabo gaar ahaan xaafadda baa layidhi berdaaleh ducada waa xaggeena arooskaas waxaan ugu ducaynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midkii waara ee ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano bal dhambaalkaad hayso waxa uu naga soo gaaray siyaad faarax iyo mahadyaro mataan iyo keese cabdi cadde iyo mahad qoryooley iyo abuukar deeqow boos caato iyo waxay yidhahdeen jibriil cabdulle macalin jabra cabaas cabdulaahi maxamed ayuub iidle iyo waxay yidhahdeen cabdiraxmaan fiidow iyo cali mahdi iyo cabdulaahi sahal iyo mahad geedi iyo cabdiraxmaan maxamed xasan xudayfi ismaaciil moxamed cilmi waaberi iyo waxay yidhahdeen siyaad ismaaciil yaasiin iyo daadir iskow dhammaantoodna waxay joogaan stockholm sweden waxaanay jecel yihiin inay tahniyad gaarsiiyaan maxamed abshir jaamac gaadoco iyo najma liibaan xuseen oo ku aqalgalay stockholm waxaana ay leeyihiin guurkii lagu nasto oo lagu nagaado ducaduna waa qofkii warqadda akhriskeeda ay ku soo aaddo ay leeyihiin waayahay waxaan ugu ducaynayaa arooskaasi allaha ka dhigo mid ay isku waaraan eebbana uu ubad qayr qabo kala siiyo ibraahimo ducada in loo biiso bay rabeen guurkii lagu nastee lagu nagaado sootay leeyihiin marka adna od ugu dartay adna ugu daraya arooskii barakooba ee waaro ubad khayr qaba lagu kala helo heestaan soo qabanayo ee saddexaad ee barnaamijkana waa codka fanaanka cumar dhulle yartan aawadeed u cuumana axdan waada amro may oofinine ayaa arko aamina dahayga ooyayo ooyayo dahayga yartii aynigeed oo ilwaad samayd erayada kalgacal tii odhantideed ti aynigeed oo ilwaad samayd erayada kalgacal tii odhantideed ubaxay jannadiinta ugu jeclaa ayaa arkoon homina indhahayga ooyayo indhahayga ooyayo indhahayga ooyayo sida u baadan dhalay yartan eegan jiray tan aawadeed anfacadaan nacay sida u baadan dhalay yartan eegan jiray tan aawadeed anfacadaan nacay wax la yidhi arniyo ama ka tayo an fariirtayo anbaatoonute ayaa arko aamina indhahayga ooyayo indhahayga ooyayo indhahayga waa tahay xaggii dhambaalada ayaan dib ugu noqonaynaa waxaa dhambaalkan noo baaqaya hooyo dahabo barseeye iyo waxay yidhahdeen aabe macalin maxamed barre iyo axmed nuur macalin maxamed xaaskiisa iyo carruurtooda iyo nimco macalin maxamed iyo carruurteeda iyo naasir xasan cumar falastiin cabdulaahi cumar najmo cabdulaahi cumar cadnaan cabdulaahi cumar xaawo cabdulaahi cumar faadumo xuseen barseeye iyo cabdinaasir xuseen barseeye iyo cabdiraxmaan xuseen barseeye cabdiqaadir cabdi barseeye hooyo seynab cabdi cusmaan adeer daahir cilmi dirir iyo aanise aadan cilmi iyo leyle aadan cilmi firdowse aadan cilmi iyo maxamed aadan cilmi iyo cabdulaahi aadan cilmi iyo xaaskiisa iyo cabdiraxmaan aadan cilmi axmed hure cilmi iyo cabdulaahi hure cilmi iyo waxay yidhahdeen xamdi caseyr cilmi maxamed cilmi sacuudi iyo basre cabdulaahi barre iyo carruurteeda iyo mursal ceydi jaamac cabdiqaadir faarax xaashi dhammaan dadkaasina waxay kala joogaan soomaaliya kenya iyo sweden waxaana ay taaniid kal iyo laaba gaarsiinayaan cabdulaahi macalin maxamed iyo ifraax aadan cilmi oo wiil uu ugu dhashay linshobin waddanka sweden waxaanay leeyihiin wiilkaas waxaa loo baxshay zubayr waxaanay leeyihiin zubayru noqo kii soo weynaadaa oo dadkiisa dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamin dhambaalkanna waa tahniyad aroos waxaana ugu horreysa sahre cabdi axmed cabdiraxmaan xuseen furre ayaa ku jira british cabdifataax maxamed cilmi siciid xasan anteno ubax cabdinuur cismaan ubax sagal ubax daahir cusmaan sayigeeda caruurteeda malyuun maxamed faarax maryan maxamed faarax mukhtaar maxamed faarax iyo mawliid maxamed faarax iyo hidaayo axmed ibraahim cabdikariim salaad cilmi dadkaas waxay kala joogaan baa layidhi maraykanka afrika iyo yurub waxaanay tahniyad halkan uga dirayaan arooska cabdi daahir drito iyo caruusada nasteexo maxamuud maxamed waxay ku aqalgaleen baa layidhi bartamaha soomaaliya gaar ahaan magaalada guriceel ee gobolka galgaduud arooskii lagu nastee lagu nagaada bay leeyihiin guulow ka yeel annaguna waxaan u raacinaynaa aamiin haye caasha dhegeystayaashana maxaa usoo qabanaysaa heesta xigta ee barnaamijka ah ee dhegeystayaashaan ugu talagalnay waa heesta ilow ilow marar badan bay dhegeysteen hase ahaatee ma aha hees laga daalo waxaa ku wada luuqeynaya labada fanaan maxamed axmed kuluc iyo caashe cabdow malika
ilow ilow aan silmaadi fargatawatid ilow ilow aan silmaadi fargatawatid ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw inti horeeto walaga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inti horeeto walaga sidaynu isku ahayne ayama dabadeedna waa la arkay sidaynu u kala irdhowne inaan ku arko dooni maaye i don't want to see you ana ana مش عايزة أشوفك mimi hapana sitaki kukuona wewe mimi hapana sitaki kukuona wewe
ilow ilow aan silmaadi furgetabawtid ilow ilow aan silmaadi furgetabawtid ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw ilow sahaw edoeedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne edoeedaan anigu falay maahayne amarka ilaahay baan la oolin karayne inanku arkuwaan doonayay I do want to see you أنا أنا مشتاق أشوفك ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي ميمي ميمي نتاكا وكونا ويوي
amurhaa ilaahay ha eersan waxba ha ku afgabadsan amurhaa ilaahay ha eersan waxba ha ku afgabadsan adigoo eedaysan ha ku hoosi adkaysan adigoo eedaysan ha ku hoosi adkaysan
taladii arraween ha raacin arruntii aanay sii adkaanin taladii arraween ha raacin arruntii aanay sii adkaanin oo dadku yaanu ina ogaanin oo dadku yaanu ina ogaanin somali carabi ingiriis sooxili furgada ilow ansi sahaw
أبو من فضلك تفضل إبليس فرقة اللو أنسى سحاو
ma ilowna ma suur samaana عليلها ما إلونا أودتنا ما كيقنا yes yes ma ilowna uliyo dirked maahana عليلها ilow ilow oo dadkii maxamed axmed kuluc iyo caasha cabdow malika intaas ayaan kaga gudbaynaa xaggii dhambaalada caasha dhambaalka gacanteeda ugu dambeeya wuxuu naga soo gaaray hooyo maryan aadan cabdi iyo hooyo muslimo maxamed amiin xasan ibraahim geedi iyo safiya ibraahim geedi iyo cabdiqaadir ibraahim geedi luul ibraahim geedi shamso ibraahim geedi maxamed ibraahim geedi fayaal ibraahim geedi cabdiraxmaan ibraahim geedi istar ibraahim geedi owliyo ibraahim geedi mustaf ibraahim geedi cabdiqani ibraahim geedi iyo shaafici xasan gamadiid iyo daahir isaaq cumar iyo waxay yidhaahdeen mahad xasan cabdigaas iyo nuur cabdiqaadir nuuryare iyo waxay yidhaahdeen cabdisamad nuur cabdiqaadir iyo cabdishakuur nuur cabdiqaadir iyo cabdulaahi nuur cabdiqaadir ha ka tegina bay yidhaahdeen kamaal cabdirasaaq waxay jecel yihiin inay hambali u diraan geedi ibraahim geedi iyo ikhlaas oo arooskooda uu ka qabsooma bay yidhaahdeen baydhabo waxaanay leeyihiin allah ka dhigo kuwa isku waara oo eebana uu kala siiyo owlaad qeyr qabta aamin ayaan anaguna leenahay anigana aamin ayaan raacinaya dhambaalka dhinaciga ugu dambeeya dabcan barnaamijkana ugu dambeeya waxa uu naga soo gaaray reer ibraahim salamaan oo kale ah nuur samaan maxamed xaawo samaan maxamed waa dhammaan ilmo samaan maxamed xasan aa ku jira sawda way ku jirtaa ibraahim cali axmed iyo sidoo kale samaan ibraahim samaan iyo xasan ibraahim salamaan iyo cabdirasaaq ibraahim salamaan iyo xabso ibraahim salamaan iyo xayaad iyo cabdulaahi iyo sidoo kale isaaq ibraahim xasan dhammaan dadkani waxay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan oo dhalasho ah iimaan samaan maxamed iyo sacdiye macalin cabdulaahi oo ay gabar ugu dhalatay magaalada baydhabo gabadhaasi waxaa loo bixiyey xasanaad iimaan samaan ducada waa xaggiina baa layidhi xasanaad waxaan ugu ducaynaynaa inay soo weynaato ay noqoto tii korta ee kaalin qaada dalkeeda dadkeeda iyo diinteedana anfacda aamiin aamin heesta ugu dambaysa ee dhegeystayaasheen aan usoo qabanayno caasho iidna adiga ayaan kugu sarreexa codka macaan fanaanka salaad maxamed shardi salaa derbi haddaan qaybsano ka warramo fanaankii aan sheegay heestana bal raaci adiga dhinacaaga roobkii da'ayo raaxadii adduunyada adigu iga raagtee beeni raad male hees baad hees baad kasoo tuurtay ibraahin oo codka fanaanka salaad maxamed shardi salaa derbi heesta beeni raad male ayaan dabcan kusoo gabagabaynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha toddobaadkan waxaa wadadirida kugu soo jeedinayey ibraahim xasan daandurey iyo caasha ibraahim aadan caasha cuud intaan mar kale hawada ku kulmayna haddii aan laydmo sidaa iyo nabad geli aqalku ridaayo darka lama dul saare dumarkuna ramaaskiyo ramadgeelnin maalaye kaa raacayaane qalbigaygu tuu rabay ralyama noqoto runka gaari waaya anna waan israacshayo riyadiya qurdadanbaan ayaan reer ku oode xalay baan riyaaqo ruuxaani ii timi raadkeeda guraye anigio raxmo qura ayaa rubis la joogane
Beni rad male, beni rad male, ela laurun mamodai.
beenirad male beenirad male leela lawrun mooda raaxada adduunyada ani wayga taagtee siqiila ii qoray geed buu ku raarmo rees gaari waaye waqtigu ima roono ragga igama saaro dhanna ima ridaye ragsa maala haystiyo ma laysku riixa kala reebay dunidee wax dhambaan rafaadoon wucla orod ku daaloon raacdeeyey gabadhee dantaa ii run sheegtee ragannimo ma wayne
beenirad male beenirad male eelalawrun mamogele
abeenirad male abeenirad male dheelalaw run mooga cirkunimow ku reemo gugu uu rusheeyo dhadla horay baane badda oo isrogiyo biyo horaar ka joogaan baygu ruga wareegsane armiciida ramiyo maantii lulaa raqsideedii fuushane nacabkay rideeyo maanta raxan maroodiya rafiiqaygii moode raxligiyo kitaabkiyo ratubtiyo qur-aankii waan ku raysan waaye rabbi lagama quuse way i ruux wareentee
beenirad male beenirad male eelalawrun mamogele
beenirad male beenirad male dheelalawrun mooga